weliba magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baaylaaka gebagabeeyey tababar dareeri muddo afar maalin ee oo lonqobadii shaqaalo hay-adda soos iyo hano ku mid ee shaqaalo hay-adda bahwadaagta le tababargeelakabarada ay habka ilaaliyo uga tayada biyo iyo baaristiyo welibana inta badan casharada lakaga hadlaayashay baarka guud ee wasaaradda biyo dowlad goboleed koonfur galbeed soomaaliya tababarkii weliba hiri agaasimihi guud ee wasaaradda tamarta koonfur galbeed jeylaani cabdulaahi xaaji isweelyaay agaasimiga waxda biyo wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyo liibaan ow khaliifa tababarka madiisa dhammaadiya weliba agaasimiga waxda biyo ku warbiyey waryaaway ka saabsanaay tababarka la gebagabeeyey magaalada baydhaba saad ujeedeenba waxaa noo soo gabagaboobay tababar lagu baranayay habka tayada biyaha loo baaro badqabka bulshadana loo ilaaliyo tababarkan oo soo socday ilaa maalintii hadda ahayd ilaa maalinka maanta oo arbaca afar beri ah sidaad arkayseen waxaa iska kaashanayay hay-adda soos iyo wasaaradda tabarta iyo kheyraadka biyaha ee koonfur galbeed iyo bahda raxde kala shaqaynaysay hay-adda soos dhinaca wooshka runtii farxad gaar anaga wasaaradaha noo ahayd in tababarkani uu qabsoomo shaqaalaha hay-adda soos ka socda iyo wasaaradda oo iskaashanayana ay tababarkan maaragtay ay bixinayeen la siinaya qaybo ka mid ah shaqaalaha hay-adda soos iyo hay-adaha bartnerska la-ah ee ka howlgala deegaanada koonfur galbeed iyo even deegaano ka baxsan oo ay ka mid yihiin jubbaland marka tababarku runtii tababar aada muhiimad gaara u leh buu ahaa wasaaradduna ay ahmiyad ballaaran siinaysay tababarku intuu socdo dabcan waxaa lagu qaadanaya oo lagu baranayay laboratoriga ama shaybaarka guud ee wasaaradda bay tiimku ku tababaranayeen muddadaas afarta beri ah sidoo kale waxay aadayeen fiildiga si ay usoo qaadaan saamballo ceelasha qaarkood ay uga soo qaadaan biyo lagu sameeyo baris iyagoo ay markaas shaqaaluhu practically ku sameynayeen tababarku tababar aad u qiimo badan u ahaa hay-adda iyo hay-adda soos iyo wasaaradduna ay iska kaashanayeen runtii waa uga mahad celinaynaa hay-adda soos tababarkan ay soo qaban qaabisay waxaan rajaynaynaa insha allah in uusan kan keliya ku ekaana uu sii socdo tababaro noocan oo kalena ay sii qabsoomaan oo qabtaan mar walba runtii sidoo kale waxaan u mahad celinaynaa cid walba oo tababarkan ka taageerisay hay-adda soos siaad ujeedeen tababarku hode guul buu kusoo dhammaaday iyo sidii la rabay waxaana inoo soo xiraysaad ka arkayseenba agaasimaha guud ee wasaaradda mudane jeylaan cabdulaahi xaaji